بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين ودرسي تضبار كتاب كتابك شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع waxaynu ku guda jirnay najaasaadkii iyo qaabkii loo daahirinayey waxaynu ku istaagnay qowlka uu musanifku leeyahay walaa yucfى can shayi min الnajaasaati ila اlyasiiri min اdami wاlqayx wuxuu sheeku halkan kaga warramaya najaasadii wax la saamaxayaa ma jirtaayo qofku isagiioo ay marsan tahay uu iska tukan karo walaa yucfaa lama saamaxo can shayin min annajaasaati wax ka mid ah najaasaadkii oo la saamaxo oo qofkii loo ogol yahay iyadiioo ay marsan tahay inuu ku tukadaa ma jirto ila alyasiiri ama ila alyasiira labaduba way iska bannaan yihiin ila alyasiiri inta yar mooyaane ee min addami dhiig ah iyo walqayxi malaxdii fayucfى canhumaa labadan waa la saamaxayaa fii hawbin xaal ay ku sugan yihiin maradii aw badanin ama jirhkii oo watasixu salaatu salaaddii way ku asaxaysaa macahumaa ay maca wujuudihim iyagiyo markaa aw maca talabusi bihima iyadiyo qofkii ay marsan yihiin najaasadii ay jirhkiisii marsan tahay ama dharkiisii ay marsan tahay iyay salaadii asaxaysa haddii najaasadu ay tahay dhiig yar oo dhiiggii qofka ah ama dhiig meel kale kaga soo duulay ah neefu gowrac iyo dhiig kaga soo duulay oo kale ama malax saasoo kale ah iyana baa marsan maradiisii ama jirhkiisii waa saamaxa uu iskaga tukan karaa inay yar tahay iyo inay badan tahay maxaa lagu kala garanaya curfiga wixii curfi ahaan la odhanayo way badan tahay najaaso badan baa ku marsan taas baa markaa la odhanaya curfi ahaan way badantay tii curfi ahaan la odhanaya maye ma badnana de iyaduna ma badna ee way yar tahay baa markaa ay noqonaysaa marka curfigii dadka iyaa loo celinayaa badida iyo yarida waxa ay saamax ku yihiin waa uun jirhkii iyo maradii laakiin saamax kuma aha waxyaalihii kale haddii biyihii ku maaratay dhiiggaasi uu ku dhaco ama sharaabkii iyo wixii la cabayey uu ku dhaco de waa inagii soo marnay oo biyihii waxaa la eegayaa qullatayn miyay ka yar da qullatayn ka yar yihiin kol haddii dhiig ku daactay haba yaraadee nijaas bay noqonayaan oo la kala eegi maayo dhiiggani wuu yar yahay iyo ma yara kii ilima qabatayga ahaa saynu soo marnay ayuunbaa laga soo reebi wailaa ma waxaa kaloo lasoo wailaa maa waba wax mooyaane isna oo lasoo re ay shayin shay mooyaane oo laa nafsa lahu aan dhiig lahayn saailatun dhiiggaasoo dareeraya saailatun nafsiga ama dhiigga ayay markaa nacti u tahay xaggii markaa laa nafsadoo wada socota iyay u noqonaysaa xaggi maxal ahaan maxalkooda maaragta yaa marfuuca baa la yidhahdaa saailatun saasaa loo odhan saailatan haddii la yidhahdana waa caadi laa nafsa lahu saailatan oo aan lahayn dhiig markaa dareeray wixii aan waa meytadii baktigii aan dhiig lahayn sida quraantii iyo kaneecadii iyada lafteedana iyo da kaneecadu markaa dee dhiig badan cabtay oo dhiig leedahay iyada lafteedu waa iska saamax haddii aanu qofku ogaan isu marin laakiin kaneecadii baktiga ahayd baa laga hadlayaa iminka dhiiggeedii maahe hadday iyadii biyihii ku dhex bakto wailaa ma waxbaa lasoo reebi isna ay shayin baa lasoo reebi laa nafsa lahu saailatun aan dhiig dareeraya lahayn kaneecadu markaa kuwaasii gelaysa hadda iyadu sideeda dhiig uma laha barambaradii wixii lamidka ah ka dubaabin sida diqsiga iyo wanamli quraantii idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaai weelkii oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa inahu laa yunajisu waxaas isaguna weelkii biyuhu ku jireen ama sharaabku ku jiray markii uu ku dhex dhaco ee uu ku dhex dhinto ma nijaasaynayo wafii bacdi nuski nuskda kitabka qaarkeed waa ku qor idaa maata fi linaai weelkii markuu ku dhex dhinto oo waqcadaas bedelkeeda ah idaa waqaca fi linaa'i wamaata fiihi baa waxaa ka bedelahayd idaa maata fi linaa'i way istagaysa وأفهم وحي إن فهم سي قوله هذا الكو الشيخ يري وقع أي بنفسه ومركو إساقو إسكي أقول دعاء هذا الكاسي وحي إنه كفه النيو وإن درينسي أنه لو طرح هدي وقعان لو بطوره ما لا نفس له صائلة وحان ليك دريرة يلا هين هدي في المائع دريره بيه يرى موحي شرابك أها هدي وقعان لو بحرده ضرر لباتو كان يوم نجاسيني وهو وركا اسغي ما وحوي جزم به وجزميه وقعان كدغاي يعني مد ان خلاف ku jirin uu ka dhigay الرافعي امامك الرافعي في شرح الصغير شرح صغير رافعي وحله شرح وين يشرح يعني شرح الكبير العزيز با لو مغعابا اما الرافعي الرافعي الكبير هذا يكون هذا يعني هو شرح الرافعي الكبير وفي الرافعي هذا يرى هذا هو كاس اي وفي كتاب الرافعي كان مركا الشرح الصغيرنا وكتاب شرح من يسقنا أهو وجيزك أيوم بو يسقنا شرحية سيدا شرح الكبير كما وجيزك غزالي وشرحية با شرح الصغير كنا وجيزك غزالي وشرحية مركا يسقوا ولي ومخطوط ولي لما طابعين ويا الله يسقوا مخطوط وقعانكو قرن meelaha qaarkood baa la sheegay in lagu xaqiijinayo laakiin wali wax taabacan oo soo baxay maynaan arag marka sharxiisa yar arinta arinta uu ku go'aamiyay buu inuu jazmi jazmi hadii la yiraahdo macnaheedu waa khilaaf ba muu gelinin in hadii ogaan loogu tuuro uu marka najaas waxaas marka waqtiga yari uu nijaasaynayo ee sharaabkii iyo biyihiiba biyihii yaraa ولم يتعرض كغمو هضل لهذه المسألة مسألة دين في الكبير شرح الكبير كان مسألة دا كمو شيئين بوي لكن شرح الصغير كان أيو كو شيئو جزمية دا كل هديو سيداو جزمية النووي يوكو خلافين أينان هينين ساسا يسكن قرآن يسايد oo de farqiga u dhaxaynaya waxa weey waxaan biyaha iyo sharaabkii in laga ilaaliyo ayaa adag marka markuu ku dhaco waa saamax laakiin adigu ogaan ugu riday تسامح نقول ماي هذه قال الضوض وإذا كثرت الضيبة ميتة ما لا نفس له صائلة بختك وحن أن ما ركت ليك دريرة يرهي قرآن شبضا مطقسب بضا هديه شرابك كله أو غيرت أي مركان نجاستي بد... ما ركت بختك وبدل ما وقعت فيه وحي وكله دعي نجاسته نجاسينية سين هروسو أرقني إنه af Soomaaligu ma ka soconaa ibaarada kuma socona kitaabka dadka qaar waxa laga yaabaa laqbadii qaabka u barteen inay la waayaan najaasadu uu nijaaseynaya marka la yiraahdo way nijaaseynaysa weeyaan maaragtay laakiin qaabka mar haddana lagu xii ku dhacay uu nijaaseynaya oo baro naas af Soomaaliya ku toorsan iyo baynu ugu hadlaynay waxba laqbadii haraadin dad labada af isla doonato waxaan waxaan markaa qurux badnayn baa soo baxay marka meydkii ama baktigii haddii uu ku dhaco biyihii oo uu ku bato tuqsi badan baa ku dhacay quraanjo badan baa ku daadatay oo ku wada baktiday markaasay urtii bedeshay ama dhadhankii bedeshay ama midabkii bedeshay waa najaasoon la oran maayo waxaan dhiig ma lahe waxba ma yeelaysa la oran maayo kul haday bedeshay waa najaasoon wayda nashaat haday ku dhalaa ka dhalato hadii ilmaytatu baktigani shaygan baktiga haduu ka dhasho min almaa'i dareeraha haduu ka dhasho kaduudi khallin waaba khalka dirxigii ku dhex dhalanayay iyo faakihati faakihada dirxigii ku dhex dhalanayay lam tunajishu qat'an nijaasayn maayo waxa ku dhex dhalanaya nijaasayn maayo qat'an qat'an waa jazman tii bay la micno tahay yaani khilaaf la'aan waxaan haduu yahay wax ma aragtay sidii soorada wax meeshan ugu dhex dhashay oo faakihada wixii ku dhex dhalanayay iyo ee timirta wixii ma aragtay ku dhex dhalanayay iyo sidoo kale khalkii waxaan ku dhex dhashay jubnigii aynu soo marin waxyaalahaas wixii ku dhex dhalanaya mar hadii isaga ka dhex samaysmo isaga ku dhex dhashay waxba marka kaas isagu ma nijaasaynay wayustathna waxa laga soo roobi maca ma dhukira huna inta halkan la sheegay miciisa waxa kale la soo reebi oo lagu dari masaa'ilu masaa'il kale oo madkuuratun lagu sheego fil mabsuudati kutubta faahfaahsan oo sabaqa bacduha barkeed aynu soo ku soo aragnay oo lagu soo hormaray fi kitaab at-tahara kitaab at-tahari wal hayawaanu kulluhu tahirun noolihi siduu u dhan yahay waa daahir ila alkalba aygii mooyaane iyo walkhinziira doofaarkii wamaa tawallada minhuma labadaas wixii ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood iyo maca xayawaanin daahirin xayawaan kaloo daahiri ay iska dhalaan mooyaane wa cibaaratuhu weedhan abu shujaac tasduqu waxay ku dhacaysaa ay ku dhaboobi oo ay markaa yani faa'iiday weeye biahaarati duudi way ku dhaboobi in dixrigiina ama dirxigii uu isaguna daahir yahay almutawallidi ka dhashay min anajaasati najaasada baktigii marka neefkii bakti uu qarxo waa kan dirxi badan baa ku dhashay dirxigaa xukunkiisu waa maxay haddii lagu yidhahdo intuu nool yahay waa daahir markuu dhintana muxuu isu bedelay maytatu maa laa dama lahu saaila halkaasaad gelin marka dambaa ma maa laa nafsa lahu saail oo yani waa nijaas laakiin maaragtay xabadihiisii meel biyo ku dhacay nijaasayn maayo wahuwa kadalika warkuna waa sidaa aad ka fahantay hadalka abu shujaac oo in markaa dixigaa ka dhalanaya baktigu iyo wixii lamid ihi aanu nijaas ahayn iyo barabaradii suuliyada ka dhalanaysay marka haddii dee najaasadii waxaan soo dhex maro mutanajis unbuu noqonaya wax najaasa marsan tahay unbuu noqonayaa laakiin isagu maaragtay daata ahaantiisa nijaas u noqon maayo dib biyo inta lagu shubo haddana ay cararto baranbaradii iyo adigoo biyaba ku shubay oo magan ay haddana biyo kala tiimbato waxba markaa ma nijaasaynayso walmaytatu kulluhaa maytadii dhammaanteed najisatu nijaas weeyi bakti oo dhami waa nijaas ila samaka kalluunkii ka soo reeb ama xayawaankii badda oo dhanba waljaraada iyo cayixii iyo walaadamiya bani aadamkii wa fii bacdi nusakh nusakda kitaabka qaarkeed waxaa ku qoran wabna aadama ibna aadamkii oo islaalkii o ay maytatu kulli minhaa baa loo jeedaa waxaasoo dhan maytadiisa kalluunka baktigiisii ayaxa baktigiisii iyo qofkii bani aadamka ayaa dhintay fa inahaa saddexdaasi aahiratun aahir weeyi iyadu wa yuqsalu linaau waa la maydi weelkii min wuluuqi lkalbi baa laga maydi ayga markaa carabgelintiisi afgelintiisi haddii weygii aygii uu afka geli u dharqado weelkii waa la maydhi iyo walkhinziiri doofaarkii haddii uu afka geliyo sabca maraatin toddoba jeer baa la maydhi bimaain tahuurin biyo tahuura baa lagu maydhi ixdaahunna toddobadaa mid ka midihi masxuubatun iyadoo ay tahay mid markaa la raaciyey bituraabi ciid la raaciyey ciiddii atahuuri iyaduna wax daahirinaysay ciidaas ama maaragtay taas oo ciidaasoo yacumul maxalla almutanajisa meeshii nijaasowday la wada gaadhsiinayo ciiddii baad wada gaadhsiin biyihiina waad ku shubay ama dee biyihii baad intaad ku walaaqday ciiddii aad markaa meeshii nijaasta lahayd wada gaadhsiin fa in kaana almutanajisu hadduu yahay waxaan ku nijaasoobay bimaa dukira waxaa la sheegay aygiiyo waxaa la midka ah fii maain biyo haddii uu ku dhex jiro jaarin socda kadirin oo waxa weeye yani boorhaysan biyo markaa ciid leh oo aan saafi ahayn haddii oo dareeraya daadkii oo kale dee daadkii ciid buu wataa waa kan midabkii ciiddaba qaadanaya biyaha kadirka ah ee midabkii ciidda yeeshay haddii najaas wixii waxaan ku nijaasoobay markaa uu u yaallo halkaa ku dhex jiro kafaa waxaaba inagu filan uun muruuru sabci jiryaatin in ay marto toddoba dufcadood calayhi inay markaa isagii dul marto bilaa tacfiirin iyadoon ciid kaleba waxba la marmarinin daadkii oo ciiddiisii wata ayaa wixii nijaasoobay aygu uu nijaaseeyey soo maray oo soo dul maray toddoba qaybood oo daadkii hadday marto toddoba toddoba jiryo waxaa loola jeedaa intii markaa dul socotaaba waa jiryo intaasi markay dhaafto in kala hadda haddana ila waa daadku xidhiirsan yahe qayb labaad baa soo gelaysa oo isku xidhiirsante waa tii labaad markay saa haddana halkaas u dhaafto tan kale soo gashay wixii way wada daba socdaan toddoba qaybood oo biyihii markay sidaa u maraan wixii waa daahiroobi waxba inaad adigu ciidayso uma baahno dee biyo ciid labaa maray waidaa lam tazul haddii aanay suulin caynu najaasati lkalbiyati najaasadii kalbiyada ahayd caynteedii ilaa bisitti khasalaatin maalan toddoba khasladood toddoba maydhi mooyaane haddii aanay wax kale ku suulin cafwan lix nacam ilaa bisitti khasalaatin lix khasladood ama lix maydhi mooyaane maalan tusaale ahaan haddii aanay wax kale ku suulin xusibad waxaa laga soo qaadi kulluhaa lixdaaba maratan waaxidatan xabad keliya eeg caynu najaas waa najaasadii cayniga ahay aygii baa ku kaajay kaadidiisi baa meesha ka uraysa waad maydhay weli way uraysaa mar labaad baad maydhay way uraysaa mar saddexaad baad maydhay markaasay urtii go'day markaa urtu go'dun baad kow odhanaysa markaa waxaan cayntii ay suushay ee meeshii raadkii ka tirmay ayuunbaad kow odhanaysa ilan macno male wixii oo najaasadii oo meesha ka urayso dul saaran intood biyo ku shubtay inaad kow tiraahdo suurta najaasadii meeshii taalla maxaa kow oo haddana laba tiraahdo oo saddex tiraahdo macno ma samaynayso ee marka najaasadii meesha ay ka tiranto baad kow odhanaysa deetana lix kale ayaad markaa haddana u tirinaysa oo de waxa kaleba wixii aan tii ayga ahaynba kol haddii urtii iyo wixii ay jiraan waad ku celinaysood ku celinaysood ku celinaysa ilaa uu ka dhamaado markaa uu ka dhamaada waajibkii dhacayay tan ayguna wixii kale lix kaley dheerta intii kuwa kale u baahnaayeen way u baahan tahay lix kalena way dheerta markaa markii aad wixii uu suulo cayntii ay meesha ka baaba'day iyo raadkeedii markaasunbaad kow odhan waidaa lam tazuul haddaanay ku baabi'in caynu najaasati alkalbiya najaasadii kalbiyada ahayd kalbiyada waxa loo jeeda yani tii ayga iyo waxa la midka ah doofaarka iyo wixii la midka aha ka timid ilaa bisitti khasalaatin lix maydhin mooyaane wax kale haddii aanay ku zuulin maalan tusaale ahaan weeye lixdu dee shantii baa la mida afartii baa la mida saddexdii baa la mida xusibat intaa waxaa la xisaabini uun kulluhaa dhammaanteed maratan waaxidatan hal mar baa laga soo qaaday deetana intii harsanaydna waa la dhamaystiri waalardu turaabiyatu dhulkii ciidda lahaa ee ciidda ahaa alardu turaabiya dhulkii ciidda ahaa dhulkii aan ciidda ahayn baa ku baxay de meel dhagax iyo wixii la midka ahaa baa meesha ku baxay dhulkii ciidda ahaa ee boorka ah lahaa laa yajibu waajibi maayo aturaabu fiiha in ciid la mariyo calal asaxi aygii meeshii uu ku kaajay ee dhulka ahayd waad eegiyo hadday sallax tahay meel aan ciid lahayn hadday tahay dee toddoba jeerna waad maydhaysaa marna ciid baad u raacinaysaa haddii laakiin meeshan aygu ku kaajay ay ciidba tahay iyadiiba boor leedo ciid tahay waxba inaad ciid kale ku dul daadiso macna ma keenaysa lix toddoba goor uun maydh toddoba goor uun biyaha ku maydh marka walardu turaabiyatu dhulkii markaa boo ciidda ahaa laa yajibu turaabu ciid markaa in lagu maydhaa ama lagu shubaa markii la maydhayo waajibi maayo fiiha dhulkaa daahirinteeda marka la daahirinayo cala alasaxi sida xooga badan wa yugsalu waa la maydhi min saairi ay baaqi najaasaati saairdu bimacnaa baaqi maante baaqi najaasaati najaasooyinkii kale maratan hal mar unbaa la maydhi waaxidatan wixii aan ay iyo waxa lamida ka iman hal mar unbaa la maydhi wa fii bacdi nusakhi nusakda qaarkeed waxaa ku qoran maratan ta'ti calayhi hal mar oo wada gaadhaysa wey wahalaahu saddexdu wa fii bacdi nusakhi wahalaaatu baa ku qorane oo ta ay la socoto laakiin halaad ta ayaa dee saxa waa maraatun alaa waa mararkii wey wahalaatu saddexdii goor baa afdalu fadli badan wey marka waa markii aanay dee najaasadu cayniye ahayn ayaa halka mar kugu filan yahay lakiin hadday cayniye tahay waa in cayntii ay suusho ama mar ha noqoto ama toban ha noqoto waclam waxaad ogaataa ana khusaalata najaasati biyihii najaasada lagu maydhay biyaha najaasada lagu maydhay khusaalo la yidhaahdaa bacda ahaarati maxali meeshii markay daahir noqoto meeshii almaqsuuri la maydhayey daahiratun biyaha lagu maydhay iyaguna waa daahir in infasalat waa haddii biyahaasi ay ka baxeen meesha waxaan la maydhayey hayra mutahayiratin iyagoon bedelayn biyihii iyagoon bedelayn meesha ka baxay meeshiina ay daahir noqotay biyihii iyaguna waa daahir walam yazid wasnuhaa haddii aanu kordhin miisaankoodu biyahaasi bacda infisaalihaa camaa kaana markii ay markaa ka baxeen biyahani wixii markaa dee jirayee lagu maydhayey ama mare ha noqdo ama wax kale ha noqdo wixii lagu maydhayee nijaasta ahaa markii ay ka baxaan biyahaas haddii aanay isbedelin miisaankooduna aanu kordhin waa daahir bacda ictibaari iyo kadib waa korarkaasi waxaa la xisaabin bacda ictibaari miqdaari ma marka la xisaabiyo qadarka intii yatasharabhu lmaqsuulu uu cabayey waxaan la maydhayaa min almaai biyaha uu ka cabayey dad maro maydhayso dee maradii biyaha waxbay kala haraysa ha intay ku wada shumaan haddana kama wada baxayaan qoyaan baa ku haraya qoyaankan ku haraya biyihii qayb kamid uu la haraya marka marka intaana la xisaabiyo oo la qiyaaso inta soo hadhay waa inaanay siyaadin haadaa warkaa aynu sheegaynaa in lam tabluq qullatayn waa haddii biyahani aanay qullatayn gaadhin fain balaqathum hadday biyihii badnaaye qullataynka ha gaadheen fa shartu cadamu tagayuri wax kale la eegi maaye ma isbedeleen unbaa la odhan haddaanay isbedelin waaba ahuur aahir keliya maahe ahuur baabay noqon haddii ay isbedeleenna de waa nijaas markaa biyihii qullataynka ahaa ama waa ahuur ama waa nijaas meel dhexe male kuwii laakiin qullataynka ka yaraa usaalada ahayd wax ku maydhay nijaasada ku maydhay iyagu ahuur ma noqdaane labadan unbay udhaxaynayaan aahir iyo iyo najis iyunbay udhaxaynayaan ahuur marnaba noqon maayaano dee waa biyo mustacmalo horeynuu soo arag marka nijaas waxay noqonayaan haddii markaa shuruudaasi la waayo hadday biyihii isbedeleen waa nijaas haddii miisaankoodii kordhay dee macnaheedu waxa weeyaan maradan aad maydhaysa maalan kaadida lahayd bay kaadidii kala soo baxeenoo waxaan ku siyaadada ihi waa kaadidiibaa markaa imanaysa markaa kaadidii baa ku jirta nijaas bay noqonayaan sidoo kale haddii meeshii aad maydhaysay aanay weli daahiroobin biyihii waad maydh meeshii maradii waad maydhay biyihiina waa ka baxeen laakiin weli meeshii kaadidii baa ka uraysa oo maradii daahir may noqon biyaha ka baxay waa nijaas halkaa maxaa ka soo baxaya adigoo maradii maydhaya bay biyihii kugu duulduulayaan aada marada ku maydhaysay haddaanay maradii daahiroobin biyaha kugu duulay waa nijaaste waxaa lagaa rabaa marka meeshan ay ku duuleen aad ka maydhaa lagaa doonay walamaa faraga almusanifu sheekhu markuu ka baxay buu yihi mimaa yatuuru bilgasli wixii maaragtay maydhiga lagu daahirin jiray sharaca wuxuu gudagalay fii maa yatuuru wixii ku daahiroobayay bilistixaalati isbedelka wahiya istixaaladu inqilaabu shay waa shaygii inuu u rogmo min sifatin sifo waa inuu ka bedelmo ilaa sifatin ukhra oo sifo kale uu isku rogo faqaala wuxuu yidhi waidaa takhalalat hadday khal isu bedesho alkhamratu khamradi alkhamratu tada waa la raacin karaa laakiin waxaa ka fasixsan alkhamru sida qur-aankaba ku jirta inama alkhamru oo bilaa taa sidaasaanay muanas ku tahay oo af carabiga alkhamru soomaalina khamrigu baynu leenahay hadda waa mudakar laakiin af carabiga alkhamru sideeda waa muanas oo tadkiirkuna waa ku bannaan yahay bay yidhahdaan laakiin ta'niifka ayaa markaa u badan wahiya khamradu almutakadatu min maai alcinab waa tii laga sameeyey buu yihi biyihii canabka biyaha canabku waa maxay de wixii canabka laga tuujiye canabkii markaa tuujiso biyaha ka baxaya ee casiirka ah ayaa markii ay isbedelaan ay markaa khamri isu bedelaan ay wax sikhraaminaya noqdaan iyaa khamri la yidhaahdaa buu yii marka wuxuu doonaya sheekhu inuu inoo sheego wixii kale wax sikhraaminaya aan canabka laga samaynin khamri lama yidhaahdo waana markaa masalada culamada maaratay luqadu ay isku hayaan iyo culamada fiqiguba khamri ma wixii canabka laga tuujiyey un baa la yidhaahdaa mise wax kastoo sharaab kastoo wax sikhraaminaya khamri baa la yidhaahdaa muxtaramatan kaanat ilkhamratu awlaa khamrigaa aynu ka warramaynee markuu khaloobuu daahiroobaya aynu leenahay ama khamri muxtarama ha noqdo oo ixtiraam leh iyo ama ha noqdo mid aan ixtiraam lahayn kaa ixtiraamkani waxa weeye gaalkii inagu dhex noolaa ee khamriga haystay gurigiisa ku qarsanayay halkiisa iskaga cabayey ee diintiisu aanay ka xarimin khamrigiisa waa khamri muxtarama baa la odhanaya yacni nooma banaana inaynu ka daadino oo inu ku xadgudubno marka waa khamri muxtarama baa la odhanayaayo dhowr soonoo waxa weeye inaynu ku xadgudubna aan la ogolayn waxaa kaloo khamri muxtarama noqonaya qofkii muslimka ahaa ee canab tuujistay dee tana daayey intuu khamri noqonayo isagoo uga dan leh inuu khal ka samaysto inuu khamri aan ku cabo ma doonaye wuxuu doonayaa inuu khal ka samaysto isagana khamrigiisaasi waa muxtaramo kol haddaan ninkan uu khamriga cabo lagu ogeyn ina yidhina saasaan u samaystay waa loo daynaya oo laga taaban maayo marka haddaba khamrigii ama kii muxtaramka ahaa ha noqdo ama kii aan muxtaramka ahayn ha noqdee haddii uu khal isu bedelo wa macnaa takhalalat takhalalada macnaheedu waxa weeye saarad khallan khal marka uu khamrigii noqdo wa kaanat sayruuratuhaa khallan iyada oo noqoshada khamrigani uu khal noqdayna binafsiha iskii ay tahay iskiibuu khamri u noqday ayuu khal u noqday khamri buu ahaa markaasuunbuu iskii haddana khal isu bedelay tahuurat khamrigii markuu khal isu bedelay daahir buu noqday khamrigii nijaasta ahaa khal markuu isku bedelay daahir buu noqday wakadaa taa waxaa kuula mida low takhallalat haddii markaa khamrigii uu khal isu bedelo binaqlihaa oo isugu bedelo rarid laga raray min shamsin qorax ilaa dhilin oo hadh la geeyey waa cagsi ama cagsigiisoo hadh inta laga soo qaaday qorax la geeyey oo markaa deetna isbedelkaa jawigu isbedelay haddii markaa khamrigii intuu isbedelo uu khal ku noqdo daahir buu noqonaya wain lam tatakhallal haddii aanay khal isu bedelin alkhamratu khamrigii binafsiha iskii haddii aanu khal isugu bedelin bal takhallalad ee uu khal isugu bedelo biarxi shayin fiiha in wax lagu daro lam tatur daahiroobi maayo khamrigii haddii iskii aanu khal u noqonine adigu aada wax ku dartay ama wax ku dar markaa maado bedesha ama biyaba ku shub ama qori iyo wax ku dhex rid haddaad adigu wax aan khamrigii ka mid ahayn ku dartay deetana sidaa uu isku bedelay daahir noqon maayo oo waxaa la yidhi waxaan aad ku dartay hadduu doono qori aad dhexgelisayba ha noqon qorigii markaad khamrigii dhexgeliso dee qorigii wuu nijaasoobaya ila nijaas baad dhexgelisay hadhow khamrigii markuu isbedelo khal isu bedelo khamrigii wuu daahiroobay laakiin qorigii nijaasta ahaa baa ku dhex jira dee sharaab wax nijaasa la dhexgeliyay muxuu isu bedelaa nijaas buu noqdaa marka waxa weeyi qorigii isaga ku nijaasoobay buu hadda isagu ku nijaasoobayaabaan ama biyihii aad ku dartay ee khamriga ku nijaasoobay baa markan uu khal isu bedelay iyagii dib u nijaasaynay wa idaa aharat ilkhamratu khamrigii markuu daahir noqdo tahura waxaa kaloo daahir noqon darfuhaa weelkeedii tabacan laha oo iyada markaa raac markaasoo raace u ah ahara iyo ahura waa isku mid labadaba waa loo dabdin karaa ahara iyo ahura markii khamrigii uu daahir noqdo dee weel buu ku jiraa weelkii ka waran dee weelku markii hore khamrigu ku jiray weel nijaasi ku jirtuu ahaayo weelka laftiisu mid nijaasaysan buu ah laakiin markii khamrigii isbedeluu khal noqday a waxa weeye khamrigii waa kan daahir noqday khal isu bedelay weelkiina isna wuu daahiroobayaa baa layihi ila haddaynu dhahno weelkii waa nijaas dib uu nijaasayn lahayo khamri daahir daahir noqonayaba lama arkeen فصل في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة فصل كني وكتاب طهارة وضنبية وحكا والرمية عدين تديقي عادة الضمركة يديقي النفاسك أمد المضى يو الاستحاضة أي ودم الاستحاضة ديقي لبر فرنك يخرج من الفرج من الفرج فرجي وحكا الصبح ما عرفت حبيكي حبيكي الضمركة ثلاثة الدماء سدح ديق دم الحيض ديقي مركا عادة والنفاس المضى والاستحاضة إيكي لبر فرنك فالحيض عادته هو الدم وديغا الخارج soo baxaya في سن الحيض iyadoo gabadhu gaadhay dadii caado lagu yeeran jiray waxa 9 siniin waa 9 sanadood fa akthara fa aktharu le 9 ku cadaf fa aktharu buu qoray laakiin fa aktharu waa sax waxa dadaasi 9 siniin waa 9 sanadood fa aktharu iyo wixii ka badan 9 san iyo wixii ka badan ayay da gabadhu caado ku yeelan kartaa dhiiggii soo baxay iyadoo gabadhu maaragtay gaadhay da'dii caadada min farjil mar'ati qofka dumar xubinkeedii ka soo baxa ala sabiili sihhati qaab caafimaad u soo baxa ayaa la oranayaa caado ay la cilati waa kii aan markaa cilad iyo markaa xanuun jira awgii aan u soo bixin bal lil jibilati wuxuu soo baxay ciladu mu soo bixin jibiladii tabiicadii tabiicadii dumarka abuurkoodii baa sidaas min geyri sababil wilaadati iyadoo sababta soo saartay aanay ahayn dhalmo وقوله هذا الشيخ يري ولونه مدبكيس ليغاسي اسود ومدو محتدم سغاب ينوسي شيغي دونه محتدم يعني ومدو وي اسود دي بصيات تاكيدينيه لذاع او marka xanuun leh ليس في اكثر نسخ المتن نسخ المتن ابو شجاع بدنkiisa intaas kuma jirta wi وفي الصحاح صحاحي waxa ku qoran احتدم الدم ereygaas macnaheedu ishtadat xumratu weeyaan buu yiri casaankiisii baa daraaday xataa yaswada ilaa uu madoobaanay marka sixaaxu waa kitaabkii abu nasr al-jawhari ismaaciil ibn xamaad sixaaxu al-arabiy taaj al-lughati wa sixaaxu al-arabiya baa la yiraahdaa waa macaajimta ugu waaweyn ee carabiga ama qaamuusyada dadku qaamuusya u yaqaaneen qaamuusku waa midun midun baa qaamuus la yidhahdaayo waa kan qaamuuskan maxaa qaamuus almuxiit laakiin kutubta noocaasa qaamuusya lamid hadda ima kuwii soomaaliga ayaa la daabacay qaamuuska af soomaaligaba ma arag qaamuus sideeda waa waa badda weyn markaa kita kitaab ka mida macaajimtii luqada macaajimtu waa kutubta ka waranta ereyada macnahooda ereyada macnahooda kutubta ka waranta mucjam kitaabka ka warrama mucjam baa la yidhaahdaa jamcuna waa macaajim ee qaamuus maaha deetana macaajimtaa mid ka mida ayaa magaciisu qaamuus yahay soomaaliduna waa loo mucjam o dhan iyo xataa imika maarata carabta laftoodaa dad badan ba markaa qaamuus u haysta inuu macnihiisu yahay kitaab kasta oo ka warama ereyada macnahooda laakiin saas maaha haddaba qaamuuska kaa qaamuuska alqaamuus almuxiida fayrus abadi wuxuu salka ku hayaa kitaabka kanuu ka soo jeeda saixulcarabiyaha oo dee ka horeeyey fayrus abadi sideed boqol iyo dhowr iyo tobankii bu dhintay toddobiyo tobankii meelaha sideed boqol iyo toddobiyo tobankii laakiin jawhari afar boqol ka hor buu dhintay saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan yani taqriiban afar boqol iyo afartan sanadood ama wax ka badan baa u dhexaysay sheekha qorayna wuxuu ahaa turki abu nasr ismaaciil ibni xamaad aljawhari turki buu ahaa asalkiisa af carabiga bartay carabta dhex qaaday afkoodii ururiyey kitaabkaas oo dee maantana mabuuca ayuu markaa ka qoray haddaba kitaabkaa sixaaxa waxaa ku qoran buu yidhi ixtadame isagoo macnaynaya ixtadama damu macnaheedu waxa weeyaan ishtadad xumratuhu dhiiggii aad buu u casaaday casaankiisiibaa daraaday xataa yaswada ilaa uu madow isu bedelayo casaankii markuu ka batay buu madow isu bedelay waladacathu naaru dabkiibaa markaa gubay ayaa la yidhaahdaa ay axraqatu dabkii wuu gubay weeyaan marka yani ladaacuntii buu inoo sheegayo ladaa macnaheedu waxa weeye yani gabadhii xanuun bay dareemaysaa والنفاس نفاسك هو الدم الخارج وديك صوبها عقب الولادة دلمدة دبدي فالخارج كي لا صوبحي مع الولد المه markii ilmuhu soo baxay dhiigii soo baxay aw qablahu ama horaantii yar markii gabadha fooshu ay haysay dhiigii soo baxay la yusama nifaasa kaasi dhiigii dhalmada maaha nifaas lama yiraahdo nifaas waxa la yiraahdaa markii ilmuhu soo baxay dhiiga ka dambeeya waxaan ka horeeya ama la socda nifaas maaha marka wuxuu iska noqonayaa damu fasaad mu xisaabsan yahay marka haddii gabadhiyo fooshi hayso dhiig ka yimaado salaaddii way tukanaysaa waxaa laga yaba dadku inay yidhahdaan wadaadku wax leeyi ma gabadh foolanaysaa salaad tukanaysa gabadhu hadday foolanayso salaaddu kama dhacayso qofkii xanuunsanayana kama dhacayso kol haddii qofka miyirkiisi uu joogo sakaraadkiiba ha hayee kol haddii miyirkiisi iyo maskaxdiisi ay joogto salaaddu kama dhacayso ina dhayarsada maaha wuxuu ihi falkhaariju maca alwaladi kii ilmaha la soo baxay aw qablahu ama hortiiba yani iyadoo fooshii maalan jirta laa yusamaa nifaasan nifaas lama yidhaahdo wa ziyaadat lyaai ya-da in lagu daro fii caqiba ereyga caqiba oo caqiiba la yidhaahdo sida fuqahadu ay u hadlaan luqatun qaliilatun waa af buu yidhi ama waa luqo waa lahjad yar oo naadirah walakharu xadfuhaa sida badan waa inaan caqiiba la odhan ya-da laga xadfo caqiba la yidhaahdo bal qaarkood waxay sheegayaan caqiibo wax la yiraahdo oo bimacnaa caqibi inaani jirin ee caqiib haddii la yiraahdo waxa weeye mucaaqib buu noqonayaayo ma noqonayo bimacnaa caqiba oo bacda ah ma noqonayo markaa caqiiba bimacnaa caqiba waa laxni baabay leeyihin walistiaadatu istixaadadu ama dhiigga dhabar furanku ay damuhaa baa laga wadaa dhiiggii dhiiggeedii baa la sheegaya dhiiggii dhabar furkaa la sheegayaaye huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxay fii hayri ayaami alxaydi wanifaas waxaan ahayn maalmihii caadada iyo maalmihii nifaaska wixii aan ahayn wixii soo baxa ama dhiiggii qofkan dumara ka yimaada ee xadkii xaydka ama caadada ka baxsan xadkii nifaaskana ka baxsan baa waxaa la yidhahdaa istixaado laa calaa sabiili sixati waana mid u soo baxa laa calaa sabiili sixati wax aan ahayn caafimaad qaab caafimaad isagu ma soo baxa dee xanuun buu usoo baxaa oo dhabar furanku isagu dee waa xanuun weey waa qalulxaydi dhiiggii caadada inta ugu yari zamanan xagga muddada markaynu ka eegno yowmun wa leylatu wa habeen iyo maalin ay miqdaaru daalika intaa qadarkeed baa laga wadaa wa huwa arbacatun wa cishruuna saacatan afar iyo labaatan saacadood iyaa ugu yar wax dhiig caado noqon kara calal itisaali afar iyo labaatankaasoo xidhiidh noqonaya almuctaadi fi lxaydi itisaalkaynu ka hadlaynaana waxa wey waa maa hadda inuu dhiigu afar iyo labaatanka saacadood shub mayuu dareeraya maaha ee waa jiritaankii dhiigga sidii caadadu ay ahayd ee dhiigga caadada lagu yaqaanay dhiigga caadadu de wax dareerayo shubmaya ma aha ee marmarna de waxa weeyaan xoog buu u yar soconayaa marmarna wuu daciifayaa laakiin mar walba wuu jiraa marka afar iyo labaatan saacadood dhiiggii hadduu jiro iyo wax ka badan dhiiggaasi caadu noqonaya haddii afar iyo labaatan saacadood ee wax ka yar uu jiro deetana uu gu sidaa ku tagana dhiiggaasi caado ma noqonaya istixaadu noqonaya marka afar iyo labaatan saacadood oo xidhiidha marka la leeyahay waa xaggii muddada laakiin de waxaa dhici karta in uu maalinta hore toban saacadood ay dhiiggii aragto haddana ay nadiif noqoto waxba weydo maalintii labaad ay iska nadiifato maalintii saddexaad ay haddana toban saacadood oo kale aragto waa la isku daraya itisaalkan ha ka fahmin in la leeyahay afar iyo labaatanka saacadood ugu horeeya waa inaanu marnaba dhiiggii aan la waayin ha u fahmin itisaalka wuxuu jeeda yani markaan afar iyo labaatan leenahay afar iyo labaatan xidhiidhsan waa inuu dhiiggii jiro laakiin haddii maalan afar iyo labaatan saacadood si goosgoosa uu jiro mararka qaarkood ay nadiif ayadoo dhiigba aanay haynin waxbaba calaamadiba meeshii ka muuqanin dee saacadaha la xisaabin maayo wey saacadaha nadiifta ay ahayd la xisaabin maayo وأكثره أنت وقبضني خمسة عشر يوما وعشرية طبعا معلومات باللياليها وهبينذو دينا أي كتشران فإن زاد عليها شرية طبعا هدين لي يقول نافو فهو استحاضة لي قاسي نبر فرن بون نقضي سيدي كي هبين يا مالين كيرا هبين يا مالين هدو كيرا عدنا دم فساد بالا يرا هذا لكن دوا استحاضة سنبو قليا وغالبه أنت بضم يعني سيدا غالب كي الضمر لي قنا أركان ست أو سبع ما ركتي لح ama markaa toddoba maalmood ama habeen walmuctamadu fii kulli dalika alistiqraa waxaasoo dhan waxaa loo cuskaday waa istiqraagii waa dabagalkii markii la dabagalay iyo waxaa la ogaaday inta badan dumarku lix ama toddoba inay yihiin inta ugu badan aanu dhaafi karin xadka aanu dhaafi karina shan iyo toban maalmood inuu yahay halka aanu hoos uga mari karina inuu yahay afar iyo labaatan saacadood waa dabagal markii lagu sameeyey baa sidaa lagu ogaaday xadiis baa sheegay maaha وأقل النفاس ديغ عادة انت ugu yari lahdatun wa albriqsi wa urida biha waxa albriqsiga loola jeeda zaman yasir yani waa waqt wax yar hadii dhiig bal arkay dhalmada dabadeed waa nifaas bal oran intu doonaba hal eekaade wabtidaa'u nifaasi dhiigi nifaasku wuxuu ka bilaabmi min infisaalil waladi markii ilmuhu soo wada baxo marka kadib ayaa dhiig caadadu uu bilaabmayaa de wixii ilmaha la soo baxay waa inagii ama ka soo horeeyay dhiig caada maaha dhiig nifaas maaha kadhiigi nifaasku waa markii ilmuhu soo wada baxo wa aktharuhu inta ugu badani dhiiga nifaaska inta xadka ugu badan ee uu socon karaa si tuuna yawma wa lixdan maalmood wa ghaalibuhu sida gaalibkee dumarku ay maaragtay wax u badan yihiinna arbacuuna yawman waa afartan maalmood walmuctamadu fii dalika waxa loo cuskaday waxaasoo dhan isagana alistiqraau aydan waa dabagalkii un isaguna wa aqalu uhri gabadhu inta ay daahir tahay يعني waxa weey waa qallu tuhri tuhri inta ugu yar al faasili tuhrigi kala saaray bayna haydatayn labada hayd labada hayd ama labada dhiig caado mudada u dhaxaysa gabadhu ay daahir noqon kartaa 15 yawma inta ugu yari waa 15 maalmood wax taraza wuxuu iskaga qabtay biqowli hadalka uu yiri bayna haydatayn laba hayd tuhriga u dhaxeeya markuu leeyahay bayna haydataynka wuxuu iskaga qabanayaa ku saaraya anil faasili bayna hayd wa nifas tuhrigi u dhaxaynayay dhiig caado iyo nifas dhiig dhalmo ida qulna hadaynu ku socono bil asahi sida xooga badan ee ah inal haamila tahidu gabadhii marka uur ka lahayd inay dhiigi caadada heli karto fa innahu xaalada dhiiga marka tuhrigaasi yajuusu waxa banaan an yakuuna inuu ahaado duuna 15 yawm 15 maalmood wax ka yar gabadha dhiiga gabadha uur kali haday dhiig aragto dhiigaasi ma waa caada la oranaya waa dhiigi haydka la oranaya mise waxa la oranaya waa dhabar furan culimadu way ku muransan yihiin madhabka shaafici waxa u xoog badan inuu dhiigaasi caada yahay oo dhiigi caada iyo ahkaamtii haydka uu yeelanayo hadaba taa hadaynu ku socono buu leeyahay een gabadhii waxa dhici karta iyadoo dhawaan dhiigi caadadu ka go'ay oo ka daahir noqotay intaan 15 maalmood ka soo wareeginba inay umusho oo hadana dhiigi nifaasku oo ku yimaado marka waa caad way dhici kartaa buu leeyahay sidoo kale xagga dambana way ka dhici kartaa bay yiraahdeen markii dhiigi nifaasku uu ka go'o ee lixdankii midna ugu badnaantiisi uu gaaro dad haday nadiif noqotay daahir noqoto iyadoo shan iyo toban maalmood ka soo wareegin haddii dhiig ka yimaado dhiiggii caadada inuu yahay baa lagu xambaarayaaoo uhriga nifaaska iyo xaydka udhaxaynaya shan iyo toban isagu wuu ka yaraan karaa walaa xadda liakarihi uhrigaasi muddada ay gabadhu daahirka tahay int xadka ugu badani waa halkee haddii la yidhaahdo xad ma laha baynu leena ay uhri uhriga xad ugu badani ma jiro faqad tamkusul mar'atu waxaaba dhici karta gabadhu inay iska joogto dahraha waqtigeeda oo dhanba bilaa xaydin dhiig la'aan iyadoo dhiig caadaba arag inay iska noolaato ayaa dhici karta ama ghaalibu tuhri laakiin haddaadna weydiiso dumarku siday u badan yihiin tuhrigoodu waqtigooda ay daahirka yirintu u badan yahay fayuctabaru waxaa laga soo waxaa lagu laga qiyaas qaadan bigaalibil xaydi xaydka sidii ay dumarku u badnaayeen fa in kaana xaydu sittan haddaynu nidhaahno dumarku lix bay u badan yihiin fa tuhru arbacatun wa cishruuna yowma uhriga inta ugu badan maaragtay siday dumarku u badan yihiin tuhrigooduna afar iyo labaatan buu noqon aw kaana alxaydu sabca haddii markaa xaydka dumarku siday u badan yihiin ay toddoba noqotona fa tuhru alaaatan wa cishruuna yowman oo markaa yani dee bishii soddon bay markaa isku noqonayaan wey dumarka badankooda soddon bay isku noqonayaan maaragtay dhiigoodii iyo iyo maaratay waktigii ay daahirka ahaayeen markaa soddonkii unbaad kala jaraysa wa aqalu zamanin muddada ugu yaree taxiidu fiihi lmar'atu gabadhu ay markaa dhiiga caadada ku heli karto wa fii bacdi nusakhi aljaariyatu baa ku qoran aljaariyatu iyo almaratu way istagayaan aljaariyatuna waa gabadhii yarayde tiscu siniina sagaal jir qamariyatun tiscadaynu markaa haddaynu tiscada ka nacteen in siniinada laga nacteeyaa fiicanoo tiscu siniina qamariyatin la yidhaahdo lakiin aniga qamariyatan buu ii qoraya waa sidaa laga laga fiican tiscu siniina sagaal sanadood oo qamariyatin tii dayaxa ah sagaal sanadood markii gabadhu gaadho ayuunbaa dhiiggan caadada ay heli karta falow ra'atu haddii ay aragto qabla tamaami tisci sagaalkii on u dhammaan bizamanin muddo sagaalkii ka hor muddadaasoo yadiiqu ka idhiiy ka cidhiidhsan can xaydin wa uhrin dhiig caado iyo wakti uhri muddo ka cidhiidhsan haddii ay ku arag maaratay in sagaalkii ka hor ay aragto dhiiggaasi fahuwa xaydun dhiiggaasi xayd buu noqon wailaa haddii muddadu aanay ka cidhiidhsanayn intaa aynu sheegnayna falaa xayd noqon maayo wuxuu inoo sheegayaa haddii gabadhii sagaalkii oon u buuxsamin ay dhiig aragto sagaalkii oon u buuxsamin oo maalmo uga dhiman yihiin hadday dhiig aragto waxaynu odhanaynaa sagaalkii goormay ugu buuxda waxaynu eegaynaa inta uga dhiman intaa uga dhimani haddii ay tahay muddo ku filan dhiig caado iyo wakti ay gabadhu daahir noqoto wax ku filan haddii ay tahay waxaanay aragtay dhiiggii caadada maaha haddii muddada uga dhimani aanay intaa ku filaynna xagganu baynu isugu duwaynaa inay sagaalka u dhamaadeen baynu ka soo qaadiyo dhiiggeedan caadaynu ka dhigin marka inta ugu yari dee waa lix iyo toban ilan dhiiggii duhrigii shan iyo toban baa ugu yar soo maha xaydkiina maxaa ugu yar dee maalin maca habeenkeedii isku dar marka lix iyo toban haddii iyadoo lix iyo toban iyo wax ka badani sagaal jirkii uga dhiman yihiin ay dhiig aragto dhiiggaasi xayd maaha haddii iyadoo lix iyo toban wax ka yari ay uga dhiman yihiin sagaalkii ay dhiig heshana dee way yar degdegtay unbaa la odhanayaa sagaalkii waxba ugama dhinne waxa weeyi dhiiggii caadada ayaa laga soo qaada ayd baa laga soo qaada falow ra-atu hadday aragto qabla tamaami tisci sagaalkii oon buuxsamin bizamanin muddo yani muddo ka hor bay aragtay sagaalkii muddadaasoo yadiiqu ka cidhiidhi ah can xaydin wa uhrin xayd iyo uhri aan qaadi karin muddo aan qaadi karin ayaa sagaalkii uga dhiman fa huwa xaydun waxay aragta adaba waa xayd wailaa haddii muddada uga dhimani aanay intaa ka cidhiidhsanayna ay intaa ku fillaan kartana falaa waxaanay aragtay markaa xayd noqon maayo wa aqalulxamli xamli ama uur ilmihii uurka maaragtay ku jirayay ilmihii inta ugu yaree uu markaa caloosha ku jiri karaa zamanan xagga muddo markaynu ka eegno sittatu ashhurin lix bilood ayaa ugu yaraan ilmo dhammaystirani uu caloosha ku jiri karaa tuu ilmo dhammaystirani dhasho ilmo dhammaystiran wuxuu ku dhalan karaa lix bilood ugu yaraan wa laxdataani buu yidhi iyo laba ilbiriqsi laxdataynkaa way iska raaciyaan fuqahadiyo yacni waxay leeyihiin dee ilan jimaac baa meeshii imanaya dee markaa laxdadii jimaacu dee way ka horreynaysaa lixda bilood kuma xisaabsanan dhalmadiina iyaduna ugu yaraan laxday u baahan tahay laxdadii dhalmaduna iyaduna lixdan bilood kuma xisaabsanan lixdan bilood waa intii ilmuhu caloosha ku jiray uun maaragtay dhalashadiisii iyo caloolgelkiisii kuma jiraan bay leeyi wa akaruhu muddada ugu badana ilmuhu caloosha ku jiri karaa zamanan xagga zamanka markaynu ka eegno arbacu siniina waa afar sannadood وغالبه sida ay u badan yihiin marka dadku bani aadamku siduu u badan yahay intuu caloosha ku jira zaman xagga mudada 9 ashhur wa 9 bilo wal mu'tamadu fi dalika arrinka waxa loo cuskaday buu yiri oo laga qaatay al wujudu waaqac iyo wixii la arkay marka ilma afar bil sanadood ka badanna lama arag ilma lix bilood wax ka yar ku dhasho dhamaystiran lama arag day dadku siday u badan yihiin la arkayna waa 9 bilood weey ويحرم بالحيض حيضك وحا حرام كو ايو النفاس ديغي marka dhalmada وفي بعض النسخ waxa ku qoran ويحرم على الحائض gabadhi حائضka waxa ka xaraan ثمانيه اشياء sideed arimo ahadu midka koobad as-salatu salaadi waa ka xaraan fardan aw nafl faral iyo sunnaba wakada waxa lamida sajdada tilawati wa shukri sujuud tilaawihi iyo sujuud shukrigi waa ka xaraan والثاني qodobka labaad as-sawm sawnki fardan aw naflan faral iyo sunnaba waa ka xaraan وثالث كصدحات قراءة القرآن القرآن كينا يخرضا وكحاران والرابع كأفراد مصر المصحف كتابك القرآن كاين يتابط وهو مصحفك اسمه وحمل عيه للمكتوب وحن قرآن من كلام الله تعالى هذا الكيلاهية بين الدفتين اللبضة الجلدي والنحية يعني يعني وحنو الشيء قرآنك أما أما محاها مصحف مصحف وحلا يرى أبو ليه هذا الكن إلهي كو قرآن وحن لبدا الجلدي والنحية لبدا يعني وا inoogu taariifina waa kitaabka quraanka ah weey kitaabka quraanka laba jildi buu leeyahay hadalka ilaahay halka ku qoran iyo mushaf la yiraahdo buu yiro loo maartay loo bartay kitaabka laftiisa waraaqihiina ama wuxuu maartay waraaqi ay hadalka ilaahay ku qornaana mushaf baa markaa la yiri wa hamluhu in markaa mushafka la qaado waraaqaha kalaamka ilaahay ku qoran yahay in la qaado ayaa isaguna xaraan ah illa idaa khaafat alayhi hadii ay u baqato mooyaan inuu cadow gaalo ama kitaabkii inuu meel ku dhaco oo kitaabkii marka ay ihaana soo gaadho hadii ay uga baqato tan way qaadaysaa kitaabka meel karaamo leh iyay dhigaysaa ama ilmo yaro waxay aragtay kitaabkii da ku ciyaaray way ka qaadaysaa meel hagaagsan iyay dhigaysaa wal khamisu ka shanaad dukhulul masjidi masjidkii oo la galo lil haayidi gabadhii marka haayidka ahayd yada nufasaagina waa lamide xaraam buu ka yahay in khaafa talwiithahu haday ka baqatay in masaajidkii ay markaa wasakhayso yani wax soo gaaraan wasaadisu ka lixaad at-tawaaf tawaafki fardan aw nafl faral iyo sunnaba xaraam buu ka yahay wasaabicu ka todobaad alwadu waa galmadi wayusan waxa hadaba loo sunneeyaa liman ninkii watia galmooday fi iqbaali dami iyadoo gabadhu ay ku jirto dhiiggii iyo waqtigii dhiiggu uu markaa soo markaa waxa weeye soo qaabilayay ah soo qaabil waxa looga jeedaa yani waa markii dhiigga horaantiisi waa markii dhiiggu xoog xoog ahaa baa loo jeeda intii dhiiggu xoog ahaa oo dhiigga horaantiisii hadii ninkii uu gabadhii jimaaco waxa loo sunneeyaa at-tasadduq bi dinaari hal dinaaro dahaba inuu sadaqaysto oo inagii waa 4 gram iyo wax yar waliman wati'a kii marka ninkii galmooday fi idbaari waqti uu sii jeedo dhiiggu waqti dhiiggu sii jeedo oo yaani gabaabsi yahay uu yaraaday isagana waxa loo sunneeyaa at-tasadduq bi nisfi dinaari inuu sadaqaysto diinaar barki waa iska sunna marka labadu laakiin de qofkaasi dambi buu ku dhacay xaraani waa inuu ilaahay dambi dhaaf weydiisto waa haduu ka warhay wathaamin ki sideedad alistimtaacu waa in marka lagu istimtaaco oo raaxo laga doono bima bayna surrati war rukbati wixii u dhaxeeyay gabadha xudunteeda iyo jilibkeeda inta ay dhiig leedahay ee minal mar'ati marka yaani xuduntii iyo jilibkii gabadha kamid ka ah inta u dhaxaysa waa in aan markaa lagu istimtaacin falaa yaxrumu haddaba xaaraan noqon maayo alistimtaacu bihimaa xudunta lafteed iyo wixii la sinaa iyo jiribka laftiisii in lagu istimtaaca xaaraan noqon mayse inta xaaraantii waa xudunta iyo jiribka inta udhaxaysa laakiin jiribka lafahantiisu xaaraan maaha xudunta lafteeduna xaaraan maaha buu leeyay walaa bimaa fawqahuma waxa ka koreeya xuduntii ka koreeya xuduntii iyo jiribkii marka de jiribkii kama koreynay uu ka hooseynaya xuduntina uu ka koreynaya tagliib baa dhacayo de labadii ileen waxa weeye dhinac in la isu raaciyay noqoto marka fawqi baa la isu raaci wixii labadaba ka koreeyana isaguna xaraan ma noqdo calal muxtaari sida la doortay fi sharxi muhaddib marka een bima fawqahuma waa inaga sheegnay waa xuduntii wixii ka sareeyay jiribkana wixii ka hooseeyay xaraan ma noqdo calal muxtaari buu sida la doortay fi sharxi muhaddib hadalka waxaad ka fahmi karaysaa in meesha khilaaf ku jiro oo walaa bimaa fawqahumaada uu khilaaf ku jiro marka waxaa qurxoonayd oo fiicnayd inuu sheekhu tan horreysiyu yidhaahdo falaa yaxrumu listimtaacu bihimaa cala almukhtaari fii sharci lmuhadabi walaa bimaa fawqahuma inuu sidaa yidhaahdo si iihaamka meesha uga baxdo iyo aad iminka waxaad moodaysaa wixii xudunta ka sarreeyey inuu khilaaf ku jiro soo maha oo nawowi sidan doortay sidaana maaha waa ijmaac buu nawowi laftiisu kusoo guurinaya wixii xudunta ka sarreeya inuu bannaan yahi xalaal yahay waa lagu ijmaacsan yahay buu leeya imaamu nawowi iyadoo muran kuma jiro jilibka wixii ka hooseeyana waa saas oo kale haddaba mukhtaarkani waa maxay mukhtaarku waa xudunta laf ahaanteeda iyo jilibka laf ahaantiisa ma lagu istimtaaci karaa intaas yar weeyaan inta uu nawowi uu yidhi maan arag asxaabtoo ka hadlaya culamadii madhabka iyagoo xudunta lafteedii ka hadlaya ama jilibka laftiisii ka hadlaya maan arag buu yidhi walmukhtaaru sida la dooranayaana aljasmu bixililistimtaaci marka waa in la jasmiyo inay xalaal tahay buu yidhi markaa kadib buu haddana takhriij kala sameeyey marka mukhtaarkaa uu sheegayna maanta ma aha yani anaa si gaara u doortay maahee dee waaba kaa sheegay culamadii inaan waxba ka haynin markaa mukhtaarkani madhabkii unbuu noqonaya yani madhabku marka la eego saasaa soo baxaysa weeyi waana sida muctamadku sida saxdaa weeyi in xuduntii iyo jilibka lafahantiisii aanay xaaraan ahayn sharxulmuhadabkan horeynu usoo aragna uma statrada musanifku wuu yidhi wuxuu u bayday almusanifu musanifkii wuxuu markaa meesha hadal wuxuu soo dhexgeliyey oo u bayday lidikri maa xaquu inuu sheego wax markaa xaqiisu ahaa an yudkara fii maa sabaqa in hore loogu soo sheego fii fasli muujibi lqusli halkii lagaga warramayay waxyaalaha mayriga waajibiya waxay ahayd in lagu soo sheego iyuu haddana imika sheekhu u bayday buu yidhi o faqaala wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala aljunubi ninkii junubka ahaa khamsatu ashyaa shan arrimood baa ka xaaraana marka inuu xaggaa kusoo sheegay ahayd buu yidhi halkan uu dabageliyo markuu qabadhii xaayadkaaga wixii ka xaaraan ahayd sheegay ayuu qofkii janaabo qabayna raaciyey axaduhaa midka koowaad asalaatu salaadii weeye fardan aw nafla faral iyo sunnaba wathaani ka kalena labaad qiraa'atu lqur'aani qur'aan akhriskii hayra mansuukhi tilaawati waa qur-aankii tilaawadiisa aan la nasakhin aayatan kaanat aayad ha noqoto markaa waxaa la aqriyaya tilaawadaasi waayahay aw xarfa ama qiraa'adaasi aayad markaa ha ku noqoto oo mid aayad la aqriyaya ha noqoto aw xarfan ama xaraf qur-aankii ka midaba ha noqotee siran hoos ha loo akriyo aw jahran ama ha lala jaaro kor ha loo akriyo marka faahfaahin aanu markii xaa'idka laga hadlayay inoo gelin buu hadda inoo sii galay waa faa'iido kaluune ku darsoo tii horena u raaci oo arrintani junubko keliya uma taallee dee xaa'idkiina waa la mid oo qur-aankii la nasakhay ee tilaawadiisa la nasakhay ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa oo kale dee way iska akriyi karaan oo loo diidi maayo ilan imika qur-aan maahe qur-aankii xaaraanta ahaa ama ha yaraado ama ha bato oo xataa hal xaraf looma ogola haddii niyadiisu ay qof ka tahay qur-aan akri in inuu yihahdo isagoo innaa actaynaa akri isle i markuu yidhi hadduu aamuso waa dambaabe maxaa yeelay inuu qur-aan akriyayu weliba camalkiina wuu gudagalay markaa dembi bay noqonaysa siran aw jahran ama hoos ha u akriyo ama hala jahro وkرج bqرآaن qرآaن markaynu hi waaa baxay aلtwraaة واinjiiل twraad iyo injiil baa baxday oo de iyagu la odhan maayo junubka akrihi maaye iyagu waxba xaaraan noqon maayaan sidooda kala in la barto culamadu waa xaaraan ay u yidhaaheen وأma أذكاar الqرآaن qur'aanka adkaartiisi iyo ducooyinkiisii fataxilu taasi waa xalaal laa biqasdi qur'aani iyadoo aan loola qasdaynin qur'aan markaad rabbana aatina fi dunya xasanata wafi aakhirati xasanata waqina cadaaba naar inaad tiraahdo adigoo janaabo qaba lagu diidi maayo waayo waana duco de waana quraan aduu quraan haniyooni markaad iska tirahda rabbana aatina fi dunya xasanata ama rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab haddaanad quraan niyoon dee quraan ma noqonayso ducana waxa wey ducanimo iyo quraannimo ay ka dhaxaysaa marka kolba kii aad niyootuun bay noqonaysa wahaaliu ka saddexaad masul musxafi kitaabkii oo la taabto qur-aanka ah wa xamluhu iyo qaadidiisii min baabi wlaa de waaba mid kasii mudanba qaaditaankii taabashadii haddii taabashadii xaaraan noqotay qaadidiina kasii mudanba marka min baabi awlaa idaafadaasay noqonaysaa oo yani waa qiyaaskii awlawiga ahaa laodhan jiray waa nooc qiyaaska ka mida marka min baabi lwlaa bay ahayd min baabi alqiyaasi alwlaa min baabi alqiyaasi alwlaa deetana qiyaastii baa la gooyey min baabi lwlaa baa soo hadhay haddana way iska tankiiriyaan culamadu mararka qaarkoodo min baabi awlaa bay iska yidhahdaan والرابع كأفراد الطواف طواف كي وي فرضا أو نفلا فرل يسونا كبضاربا والخامس كشنات اللبس في المسجد مسجد لقول نقاد لجنوب مسلم آه قف كي جنوب كهاية مسلم كهاية وكنا قاني أيام مركا يسونا حاران junubkii looma ogolo masaajid ku nagaado musligay kii gaalka ahaa dhib ma laha baa la yidhi in masaajidka haddii markaa maslaxadi ay ku jirto inuu masaajid ku jiro hadduu qur-aanka dhegaysanayo ama dee masaajidkaba markaa jeelba lagaga dhigo halkaa lagu yar xidho tiirka lagu xidho waxba la odhan maayo waa junube masaajid ka saara lama odhanayba nebigu waa kii ku xidhay imaamtu ibn asaalo dee nin weyn oo carbeed ayuu nebigu tiirka ku xidhay dee kolley nin weynina janaabo kama madhna haddii la yidhaha uu ka soo maydhayna waa gaalo dee waxba gaal markaa maydhigiisu macna ma yeelaya markaa mar haddii nebiguba ku xidhay waxaa la yidhi isaga waxba taas loo diidi maayo ilaa lidaruuratin qofkii muslimkaa masaajidkii ku nagaan maayo haddii daruura ay jirto mooyaan oo daruuradii waa maxay kaman ixtalama waa sidii ninkii riyooday filmasjidi masjidka dhexdiisa intuu masjidkii seexday iyuu riyooday deetana wuu janaaboobay watacadara waxaa adkaatay oo u suuroobi weyday khuruujuhu minhu inuu masaajidkii ka baxo likhawfin calaa nafsihi isagoo naftiisa u baqanayaba daraaddeed cadowbaa dibadda taagan ma bixi karo aw maalihi ama xoolihiisiibuu u baqaya dee masaajidkii markaa wuu iska dhex joogaya amaa cumuurulmasjidi masjidka ka tallawga uu ka tallaabayo maaran bihi isaga oo dhex maraya uun min hayri lubsin oon ku hakanaynin falaa yaxrum isagu xaaraan maaha inuu intuu halkaa ka soo galo qofkii junubka ah uu dhinacaa haddana uga baxo loo diidi maayo ilaa caabiri sabiili bal walaa yukrahu fi lasaxi waliba sida waliba xooga badan xataa karaaha maaha buu waayo aayaddii qur-aanka ayd baa soo reebtay wataraddud اjunubi kudhe maarata noqnoqoshada uu qofkii junubka ahaa uu ku dhex noqnoqonayo ama dhex sosocodka uu dhex soconayo qofkii junubka ah filmasjidi masjidka dhexdiisu bimansilati lubs waa sidii nin ku hakaday hadduu intuu soo galo dhex werwareegeysto de waxa wey oo uu yidhahdo anigu maan fadhiisanin ama maan istaagin oo maan nagaanin laga yeeli maayo kol hadduu dhex meeraystay waa ku nagaaday masaajidka waa dambaabay wakharaja bilmasjidi masjid marka waxa baxay almadaarisu madrasadihii qur-aanka iyaga de qofkii junubka awuu iska soo dhexgeli karaa warubutu iyo ribaadyadii ribaadyaduna waa guryihii ardaydu ay seexanaysay markii madrasad la dhiso waxaa la dhisi jiray oo qofkii waqfi madrasada la baxaa wuxuu samayn jiray haddana guryihii ardaydu ay degaysayna wuu raacin jiray sideenan may ahayn madrasadihii dadkii hore ay waqfiga ula bixi jireen madrasadda waxaa la socon jiray halkii ardaydu ay degayso iyo halkii macalimiintu ay degayeen iyo weliba mushaharkii macalimiinta dukaamadii ay ka soo baxaysay iyo waxaasoo dhan baa laysu raacin jiray deetana madrasadu dukaan may noqon jirin laakiin imika kolkii madrasadii oo engegan laguu dhiibay adigiina biil baad u baahan tahay dee dukaan baad u bedeshay uma statrada intaa kadib uu sheekhu wuxuu u beedhay almusanifu sheekhii wuxuu u beedhay aydan maaragtay mar labaad min min axkaami alxadath alakbar buu ka soo guuray axkaamtii xadath alakbarka ilaa axkaami alxadath alasqar axkaamtii xadathkii yaraa wayse jabkii ayuu u wareego faqaala wuxuu yidhi wayaxrumu waxa ka xaaraana cala almuxdisi kii muxdidka ahaa xadaan asqara xada yar kii qabay alaaatu ashyaaa saddex shay baa ka xaaraana asalaatu salaadii baa ka xaaraana waawaafu awaafkii baa ka xaaraana wamasulmusxafi qur-aankii inuu taabto waxamluhu iyo inuu qaado kii aan weyse qabin isagana waa ka xaaraan wakadaa waxaa lamida musxafkii khariiatun galkii galkii musxafka wa sunduuqun iyo boorsadii yareede kitaabka loo sameeyey labadaasoo fiihimaa musxafun qur-aankii kudhex jiro galkii qur-aanka oo qur-aankii ku dhex jiro waa xaaraan in la taabto hadduu galkii oo keliya yahay la diidi maayo ama shandadii yareed boorso yaroo kitaabka loo sameeyey oo iyadana kitaabkii ku dhex jiro in la qaadaa iyadana xaaraan bay noqonaysa laakiin shandad weyn oo kitaabka loogu talagelina dee alaabaha loogu talagalay oo qur-aan ku jiro haddaad shandada qaadda adigoo shandada uu qasadkaagu yahay dhib ma laha wayaxilu waaba kana waxa xalaala xamluhu in qur-aankii la qaado fii amticatin isagoo alaab kale iskaga dhex jira wa fii tafsiirin iyo isagoo markaa tafsiir ku dhex jiraba kitaab tafsiir ah oo qur-aankiina ku dhex qoran yahay waa la qaadi karaa laakiin fii tafsiirin tafsiir akara ka badan min alqur'aani qur-aanka waa in hadalka tafsiirka ii uu qur-aanka ka badan yahay marka xuruufta la tiriyo wa fii danaaniira waxaa bannaan in qur-aankii la qaado isagoo lacagtii ku qoran wa daraahima lacagtii diinaarkii dirhamkii isagoo ku qoran laag mark marigii hore lacagtay qur-aanka ku dhex qori jireen markaa lacagtii qur-aanku ku qornaa dee laga maarmi kari maaye iyaduna waa la ogolyahay wa khawaatima iyo kaatunnadii nuqisha calaa kullin minhaa mid kastoo kamida lagu qoray lagu nashqadeeyey qur'aanun qur'aanka kaatunkii lagu qoray isagana la odhan maayo tu iska bixi markaad weyse jabtee waad iska sidanaysa walaa yumnacu la diidi maayo loo diidi maayo almumayizu inankii yaraayee wax kala garanayey laakiin aan qaangaadhin almuxdisu ee weyse jabay min masi musxafin kitaabkii qur-aankahaa inuu qaato taabto wa lawxin iyo markaa looxii qur-aanku ugu qornaa inuu qaato loo diidi maayo lidiraasatin si uu markaa u diraaseeyuu u barto wa tacliimi qur'aanin iyo qur'aan baristii yani isagaa la baraya qur'aan baristii qur'aan isagaa la barayo beristii inuu markaa u qaato oo markaa de ka akhristo loo diidi maayo isaga waa laga soo reebayaa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam